xarunta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri kheyr ka buuxa
kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka oo caawa ay ku tartami doonaan haddii allah awooda lai ka raali noqdo degmooyinka howlwadaag iyo xudur oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo bakool wareegii koowaad ayuu gebagabo u yahay tartankani haddii alla idmo waxaana ila daadihi doonaa maxamed abuukar axmed ma'ada dhanka guddigana waxaa noo jooga maxamed macali xasan weytka dhanka majaajilada caawa looma kala maqna oo waxaa hogaaminaya abwaan maki xaaji banaadir cabduqaadir jaajuumow iyo sidoo kale abukar waa abuukar jaajuumow iyo cabduqaadir abbahaa ayaa iyana markaasi caawa diyaar u ah dhankii majaajilada dhinaca kaamirooyinka waa siciid suuryaako iyo cabdullahi cali shacko yare dhinaca idaacadda waxaa farsamaynaya ismaaciil caqiil dhinaca t v-gana farsamadu waa maxamed cabdixakiim bunka fuaad muxiudiin khaliif ayaa noo jooga isku xirka t v-ga iyo tartamanka waa guddiga tartanka eh haddii allah uwadala ogolaado dawad yal caawa barnaamijka waa uu noo bilaabanaya goorrowba hase yeeshee aan hubiyo in degmooyinka tartamayahay ay qadka ku jiraan degmada howlwadaag halow howlwadaag halow halow redio muqdisho sidee ugu diyaar garowdeen caawa tartanka
halow redio muqdisho aad baan kuu maqlayaa tartanka iyo qaabkaad ugu diyaar garowdeen soo dhowaada waa dhownahay aad iyo aad aada umahadsan tihiin fursadda qiimaha badan leh bulshada soomaaliyeed bahda waxbarashada ah ugu diyaarsan waad mahadsan tahay xudur ayaan u yeerayaa halow xudur
safayle safayle safayle raada muqdisho t v qaranka safayle kindhigaay waa filayaa inaad u diyaar garowdeen tartanka caawa
eedi safayleenka diyaar garoobay eedi eedanka diyaar garoobay dhalinyaro eedi aqoonti oo eedi hayanta macnaa diyaar garow hoog leh muujiyaan eedi
aad baad mahadsan tihiin abuukar waa ninka la yidhaahdo tartamayaashu diyaar bay yihiin abwaan maki xaaji banaadir oo caawa dabcan barnaamijka goobjoog ka ah oo habeenada qaar barnaamijka nagala qayb gala goobjoog oo caawa noo yahay soo dhawow abwaan maki barnaamijkii caawa aad ba u xiisa badan yahay waxaa soo dhammaanaya wareegii koowaad
waa mahadsan tahay kaahiye barnaamijka wareegii koowaad aa soo dhammaanaya wareegii labaad uu u gudbi doonaa hadduu alla qadiro dhowaan ama maalmo kadib waxaad moodaa ramadaanna caawa shan iyo toban inay tahay oo oo barkii oo koowaad uu ilaahay uu noo fududeeyey bar ka dambana insha allah mukulaal mantageesa inuu ilaahay noogu dhigo ayaan rajaynaynaa oo maaragtay oo aan ku dhibtoonin ilaahay idinkiisa marka tartanka markaan nimaado tartanka daawatada iyo dhegaystayaashaba waxay ku hantaan macnaa dadka oo wado oo macnaa haddii oo weriyayaal ahaa lahaayeen abwaaniinta jilayaasha guddiga kaamarmeenada farsamayaqaaniinta dhammaantooda waa faraxsan yihiin macnaa marka codkood la maqlaayo waa faraxsan yihiin markii muuqaalkood la arko waa faraxsan yihiin say wax u jiraan say wax u jiraan su-aal oo xikmadeysan waayo anna maxaan ku jawaaba mataqaanaa waa la moodaa baas ma jiro
aadaad umahadsan tahay abwaan maki waa dabcan waa ducaadadii iyo sidoo kale iyo dhankii majaajilada waan sii gudli doonaa adiga haddii alla idmo hase yeeshee barnaamijka aanu daha furo oo aan su-aalaha ku bilowno haddii alla idmo maxamed macali xasan weydka oo caawa dhanka guddiga iyo dhibco qorisa noo jooga ayaa lambaradii sii doonaa degmooyinka ama labadii lambar oo ay kala qabsan lahaayeen si aan u ogaano degmada markaasi su-aalaha lagu bilaabayo
waa tahay aad iyaa mahadsan tahay axmed cali kaahiye dabcan waxaan ku bilaabeynaa tartamayaasha degmooyinka xudur iyo holwadaag oo ka kala tirsan bakool iyo gobolka banaadir in nambaradu aan soo sheegi doono ay qabsadaan islamarkaana waxay noqon doonaan cidda su-aalaha lagu bilaabi doono nambarada caawa miiska noo saaran waa lambar lix iyo lambar shan halow holwadaag halow redio muqdisho labada namber namber qabsada lambar lix lamber lix waa tahay degmada xudurna waxaa usoo haray namber shan sida guddigu hore u xaqiijiyeyna waxaa lagu bilaabayaa su-aalaha numberka lixaad oo ay qabsadeen degmada huludaag bilaabaysa waa hagaag aad baad mahadsan tahay maxamed halwadaag u diyaar garooba su-aasha oo aan markaasi sii gudagelayno su-aasha koowaad ee barnaamijka caawa halwadaag ayaa lagu bilaabaya halwadaag dhegihiina fura su-aasha u diyaar garooba su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg tiradii uu ka koobnaa baarlamaankii soomaaliya ee jiray intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii mar kale haddaan ku celiyo howlwadaag su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg tiradii uu ka koobnaa baarlamaankii soomaaliya ee jiray intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii markan saddexaad haddii aan ku celiyo howlwadaag sheeg tiradii uu ka koobnaa baarlamaankii soomaaliya ee jiray intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
hallow howlwadaag hallo radio muqdisho jawaabta
magacaygu waa maxamed cusmaan jawaabta waa boqol labaatan iyo saddex xubnood
waa hagaag haddii jawaabtaasi ay sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada howladaag oo ah su-aashii ugu horreysay ee tartanka waxay u dhacaysay sheeg tirada uu ka koobnaa baarlamaankii soomaaliya ee jiray intii u dhexaysay sanadadii kun sagaal boqol lixdankii iyo sagaal iyo lixdankii jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa boqol iyo saddex iyo labaatan xildhibaan ama mudane
baraawo baraawo holwadaag lama dhibcood oo kaali carag eh oo totoosan oo qiimaysan oo la sharfay oo wanaagsan oo aqoon eh oo cilmiyeysan allow nabadu waa shay gudbanee garashayow yeeshaa allow tartan cilmiyeedkan yaa taabageliyey allow guddoomiye yuusuf madaalaa ku mudane shacabka soomaaliyeedow kalama maarantaan isgarabsada alwadaag degmada ka qaata lamada dhibcood
waa hagaag aad baad umahadsantaha cabduqaadir abahaa su-aasha markan waxaa iskale degmada xudur ee gobolkaasi bakool xudur dhegihiina fura degmadu waxay u dhacaysaa sheeg xaaji maxamed cabdulaahi xayeysi oo ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhallinyaro ee gobonnimo doonka ee aas-aasay ururkii s y l sheeg da-diisa uu jiray xilligaasi dhibaatada waa dhidibada loo taagay s y l haddii aan ku celiyo xaaji maxamed cabdulaahi xayeysi oo ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhallinyaro ee aas-aasay ururkii gobonnimo doonka ee s y l sheeg da-dii uu jiray xilligaasi dhidibada loo taagay s y l markan saddexaad ee ugu dambaysa haddaan ku celiyo xudur sheeg xaaji maxamed cabdulaahi xayeysi oo ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhallinyaro ee aas-aasay ururkii gobonnimo doonka ee s y l sheeg da-dii uu jiray xilligaasi dhidibada loo taagay ururka s y l waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan xudur insha allah waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
hallow xudur waa hagaag eh, degmada xudur telefoonka ayaa ka go-ay dabcan eh, dib ayaan ugu laaban doonaa waan hubin doonaa cilad miya mase iyaga ayaa telefoonka jaray dabcan waxaa ku howlan guddiga dhanka telefoonada noo qaabilsan ee cabaas uu hogaaminayo haddii ay dhacdo markaasi ku talagal in telefoonka xudur ay uga baxday dabcan go-aanaa soo bixi doona hase yeeshee aan farsamada u celiyo daqiiqada lagu soo celinayo qadka degmada xudur waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bartaan bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne
waa hagaag halow xudur waayahay xudur dabcan qadka ayaa ka go-ay waana markaasi guddigu ay ku soo celiyeen dabcan arrintu waxay ahayd ba dabcan waxaa lagu ku howlan guddiga oo dabcan jawaab soo saari Farsamayaqaanada, doona farsamayaqaanada ku farsamayaqaanada.
howlan hase yeeshee waxaan siin doonaa markaasi maxamed abuukar axmed maada guddoomiyaha guddiga tartanka bal si markaasi xeelahan iyo haye gudoomtooda Een, kahiye sida alaaba dhacdo marka sidan oo kale qadka telefoonka uu go-o een, wayna dhacdaa in ku talagal uu yahay wayna dhacdaa in cilad farsame ay jirto Waaya.
Ee, waxaa arrintaasi mar walba kala cadeynayo een, farsamayaqaanadeenna Een, laakiin ka guddi ahaan annaga waxaa noo bannaan een, in een, kooxdaasi ama degmadaasi su-aashii aan ku celino ama inaan su-aal kala weydiino waa sidaa waa- marka bal marka hore aan hubino inay qadka ku jiraan in kala xudur halow xudur
safayl safaylakiinagaa safayl waayahay haye waayahay guddoomiye mar haddii ay xudur hadda qadka ku jiraan Een, xudur ma iska hubiseen qadka inuu dhinaciina yahay iyo in dhinaciina u yahay
ya qadka dhinaciina cilada dhinaciina miya mise waa dhinaciina ma dhininkii oo laba taleefon baan maray kana waa go-ay kana maru go-ay labadaba waa go-ay no cabdilaahi Waa okay waayo waa tahay horaan u soconaynaa haye kahiye Een, Waayahay, waxaan su-aasha- go'aansanay dabcan inaan su-aashii bedelno oo su-aal kale aan ku bedelno maadaama maadaama waqti waqtigu ay aad u qaadatay waa sidaasi su-aasha waa su-aashii la weydiiyey degmada xudur waan bedelnay su-aal kale ayaan weydiin doonaa dabcan u diyaar garooba xudur su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan cabdulaahi shiikh shaqa cabdulaahi shiikh saqaawudiin oo ka mid ahaa saddexdii dhalinyaro ee aas aastay ururkii waa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee aasaastay ururkii s y l ee gobonimo doonka sheeg da-dii uu jiray xilligaasi dhidibada loo taagay s y l mar kale haddii aan ku celiyo xudur sheeg cabdulaahi shiikh saqaawudiin waxa uu ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee aas-aastay ururkii gobonimo doonka ee s y l haddaba sheeg da-dii uu jiray xilligaasi dhidibada loo taagay s y l mar saddexaad haddii aan ku celiyo xudur sheeg cabdulaahi shiikh saqaawudiin waxa uu ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee aas-aastay ururkii s y l haddaba sheeg da-dii uu jiray xilligaasi dhidibada loo taagay ururka s y l waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne
halow xudur
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa labaatan iyo afar sano
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada xudur oo u dhaceysay cabdulaahi sheekh saqaawudiin oo ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee asaasay ururkii gobnadoonka s y l da-di uu jiray xilligii la asaasayay ama dhidibada loo taagay ururkaasi s y l jawaabta ay ka bixiyeen xudur waa qalad
hadday xudur soo hareer martay halow holwadaag holwadaag halow radio muqdisho jawaabta
annagoo ah tartamayaasha degmada holwadaag su-aasha jawaabteeda waa labaatan iyo lix sano labaatan iyo lix sano haddii ayna sax tahay haddii kale guddiga howlwadaagna ma garan haddii labada degmaba ay soo hareer martay guddiga ayaa looga fadhiyaa dabcan
su-aasha labada degmo ee garawaayeen oo u dhaceysay sheekh cabdulaahi sheekh saqaawudiin oo ka mid ahaa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee aasaasay ururkii s y l da-dii uu jiray xilligii dhidibada loo taagayay ururkaasi s y l jawaabta oo saxa waxay noqonaysaa waxa uu jiray saqaawudiin xilligaasi lix iyo toban sano
lix iyo toban sano waa filayaa inaad garateen oo aad meel ku wada qoran doontaan labada degmaba insha allah iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee barnaamijka la socda markan su-aasha waxaa iskale degmada howlwadaag howlwadaag dheghiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg maxay noqonaysaa maayan danab ah oo loo baahan yahay si toban garaam sinki ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona sinki ah muddo soddon daqiiqo ah mar kale haddii aan ku celiyo maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si toban garaam oo sinki ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona sinki ah muddo soddon daqiiqo marka saddexaad haddii aan ku celiyo howlwadaag sheeg maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si toban garaam sinki ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona sinki ah muddo soddon daqiiqo waa filaya inaad garateen ood jawaabta dhiibi doontaan insha allah waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
halow howlwadaag
halow radio muqdisho jawaabta
annagoo ah tartamayaasha degmada howlwadaag su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa waa sagaal ambeer
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada howlwadaag ma garan haddii howlwadaag ay soo hareer martay halow xudur
halow radio muqdisho jawaabta
jawaabtu waxay noqonaysaa toban iyo labo garaam
iyana hadday sax tahay guddiga
xudurna ma garan haddii labada degmaba ay soo hareer martay su-aashu guddiga ayaa looga fadhiyaa
su-aasha labada degmo ee garawaayen waxay u dhaceysay maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si toban sinki ah ay ugu- ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona sinki ah muddo soddon daqiiqo jawaabtoo saxa waxay noqonaysaa waa lix iyo toban dhibic afar afar sagaal ambeer waa lix iyo toban dhibic afar sagaal ambeer oo filayaa inaad garateen oo aad meel ku wada qori doontaan mar dambana aysan idinka hoos bixi doonin markan waxaa iska leh su-aasha degmada xudur ee gobolka bokool xarunta oo ah xudur dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si lix garaam oo a u ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona a u plus tree ah muddo afartan daqiiqo ah mar kale haddii aan ku celiyo xudur sheeg maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si lix garaam oo a u ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona a u plus tree ah muddo afartan daqiiqo ah mar saddexaad haddii aan ku celiyo xudur jawaabta su-aashu waa sida tan maxay noqonaysaa maayo danab ah oo loo baahan yahay si lix garaam oo a u ah ay ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoona a u plus tree ah muddo afartan daqiiqa oo filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan xudur insha allah waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow xudur
halo raadiyo muqdisho jawaabta bismillaahi raxmaani raxiim su-aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa saddex dhibic lixdan iyo toddoba ambeer
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga waa hagaaga haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha waxay u dhacaysay maxay noqonaysaa maayo danab ah ee loo baahan yahay si lix garaam oo a u ah ay uga ugu soo baxdo milan ay ku jiraan ayoono a u plus tree muddo afartan daqiiqo ah jawaabta ay ka bixiyeen degmada xudur waa sax oo waa saddex dhibic lixdan iyo toddoba hayay haatoy nin haatoy huduralan wadakuy lamadun dhibcood awow tushbukuy wiinyin ha afureena walka maqan male ma iseedeena ciddo guddoomiyaha hudur mad maalan oo loo yaqaano maxamed maclin usiisin haaye maxay deysaa guddoomiyaha ma yaabta haa mad maaliga siin haaye labadii tush
waayahay su-aasha markaan waa ahaa iskale degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waana su-aal gabay ah ee waa howlwadaag dhegihiina fura su-aasha waa gabay gabagaas waxa uu ku eg yahay sagaashan sikin waa waqtigii loogu talagalay dhextaalka markay gabagu dhammaado jawaabta ayaa laydinka rabaa la socda sida tan ayuu dhacayaa sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socdaa ee aad maqli doontaan howlwadaag mar kale howlwadaag sheeg magaca abwaankii tiriyey gabagan soo socday ee aad maqli doontaan haddaan mar kale ku celiyo howlwadaag sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socdaa ee laydin maqashiin doono waan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
dalkan reer hargeysa iyo xamar labada daaweysay dalkan reer hargeysa iyo xamar labada daaweysay dulligii ragbaawga guntaday oo dagaalamaaye dadaal baanu haynaa hadduu eebbenala doono wixii dibadda jira saadamba laysu soo dumee dalgareer hargeysay oo xamar labada daaweysay dulligii ragbaawga guntaday oo dagaalamaaye dadaal baanu haynaa hadduu eebbenala doono wixii dibadda jira saadamba laysu soo dumee wixii dibadda jira saadamba laysu soo dumiye
hallow howlwadaag hallow radio muqdisho jawaabta annagoo ah tartamayaasha degmada halwadaag su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayno waa abwaan cali xuseen
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada howlwadaag ee gabayga ahaa ee aynu wada maqalnay oo abwaanka magaciisa la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa allah u naxariistay abwaan cali xuseen xirsi anna aan racsadee allow barnaamijkan baaxad daaweenyaa tabinaya allow wasiirkeenna maarayaa ku mahadsane shacabka soomaaliyeedow kalama guurtaan isgarabsadalama dhibcood weliba waxaa howlwadaagu sheegaa suuqii weynaa oo bakaaraha ku yaala suuqyada markii sicirka ama funaanada ama garanka ama liinbambeelmada ama bataatiga laga gadahaayo oo lacag sicirkiisa bararsanyaa lagu sheega intee la tagaa bakaarana ugu jiri bakaara rakhiis eh marka suuqay nin dhex taala lamada dhibcood guddoomiyihiina ka qaata bangigan muu marsiiyey bangiga tab waa ku jirtaa akoogana waa ku jirtaa meeshay ka sarafayaan haa bangiga tab weliba ayagana jaamacadda soomaaliya badanaa waa dhigtaanba oo su-aalaha dhan soo diyaariyey see waaye waa hagaag markaan su-aasha waa degmada xudur ee gobolka bakool xudur dhegihiina fura su-aashu waa sida tan waa gabay sidoo kale sagaashan sakin ayuu ku egyahay marka uu dhammaado jawaabta ayaa laydinka rabaa sidii aad maqlayseen hadda camal sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socda xudur sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socda ee aad maqli doontaan haddaan mar saddexaad ku celiyo degmada xudur sheeg magaca abwaankii tiriyey gabayga soo socda ee aad maqli doontaan waan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
mudaba gabaygo wadiyaanka degay mahadhadiisi mankii arartayo faladii way iska meel dhigaya mamuuquunin mansooyinkayaan maakibay jiroye mamakaakiya gabay markaan aad u kala miiro mayalkiisa goortan qabtaen mayalkiisa goortaan qabtaan maydalka uu fuloy ama uu muuqdo weligayba uu i macan mayalkiisa goortaan qabtaan maydalka uu fulo ama uu muuqdo weligayba wuu i maqan yahayaan macnayo caawan oo dexday muhadeey labda murami gumaysiga markaynu isu maandhaafnay magliyada markii laysla galay labada meeloodba
halo xudur
halo raadiyo muqdisho jawaabta jawaabtu waxay noqonaysaa cali xuseen xirse
hadday jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey ee degmada xudur oo ahayd gabad gabaygii hadda aan wada maqalnay abwaankii tiri magaciisa jawaabta ay ka bixiyeen waa qalad
haddii xudur ay soo hareer martay halow howlwadaag halow radio muqdisho jawaabta su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada holwadaag waa cabdulaahi suldaan timacadde
haddayna sax tahay jawaabtu iyo haddii kale guddiga su-aashaa soo horeer martay degmada xudur oo ahayd sheeg abwaankii tiriyey gabayga aynu wada maqalnay haatanna hortaalla degmada howlwadaag jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa abwaan cabdulaahi suldaan timcadde allah u naxariiste allah u naxariisto markaan gabayga waa la bedeli waxay sheekada naqatay allaa weyn ruuxii aamina awood leh ummad weliba aayaheeda inay garato iyada ale lamada dhibcood waxaan dhigi laamiga cusub maamulka gobolka banaadir weliba gudoomiya yusuf madaale anfanisi hoos farlansiga dega oo toos bakaar ku fududehay kaqaata kaqaata waayahay waad mahadsan tahay markaan goordhow waxaan siin doonaa dhanka abwaana maki ayaan dabcan microfoonka siin doonaa oo caawa wax badan oo noo haaya markaasi sheekooyin iyo gaba iyo ducadii xitaa su-aalihii dhextaalkii ayaa soo dhow su-aashan waxaa iskale degmada howlwadaag dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan ilays hirbaaciisu yahay lix boqol oo niyomitir nanomitir oo ku jira hawo ayaa galay biyo muujiyaha qalloocsankeedu yahay afar la hoos dhigay saddex haddaba waa maxay xawaaraha iyo hirbaaca ilayska ee galaaska u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay boqol iyo sideed mitir ber second waa aan ku celiyo halkaasi ilays hirbaaciisu yahay lix boqol oo nanomitir oo ku jira hawo ayaa galay biyo muujiyaha qalloociisu waa qalloocsankeedu yahay afar la hoos dhigay saddex haddaba waa maxay xawaaraha iyo hirbaaca ilayska ee galaaska u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second haddaan mar kale ku celiyo su-aashu sidaa tan ayay u dhacaysaa howlwadaag ilays hirbaaciisu yahay lix boqol oo nanomitir oo ku jira hawo ayaa galay biyo muujiyaha qalloocsankeedu uu yahay afar la hoos dhigay saddex haddaba waa maxay xawaaraha iyo hirbaaca ilayska ee galaaska u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second mar kale haddaan ku celiyo su-aasha ilays hirbaaciisu yahay lix boqol oo nanomitir oo ku jira hawo ayaa galay biyo muujiyaha qalloocsankeedu yahay afar la hoos dhigay saddex haddaba waa maxay xawaaraha iyo hirbaaca ilayska ee galaaska u qaado xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaaran siddeed mitir ber second waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan su-aasha howlwadaag
beerka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan
halow howl wadaag halow howl wadaag halow raadiyo muqdisho jawaabta hirbaacu waa afar boqol iyo konton naanomitir
Yeah.
xawaarahana waa labo dhibic laba shan lagu dhuftay toban lagu jibaaray sideed mitir bar second
hadday jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aashaa la weydiiyey degmada howladaag oo u dhacaysay ilaa sibaaciisu yahay lix boqol naanomitir oo ku jira hawo ayaa galay biyo muujiyaha qalloocsankeedu yahay afar la hoos dhigay saddex haddaba waa maxay xawaaraha iyo hirbaaca ilayska ee galaaska u qaada xawaaraha ilayska ee hawada saddex lagu dhuftay toban ku jibaana siddeed mitir bar second jawaabta ay ka bixiyeen howladaag waa sax oo xawaaraha waa laba dhibic laba shan lagu dhuftay toban ku jibaana siddeed mitir bersekan hirbaacana waa afar boqol iyo konton naanomitir haddii aan mar kale ku celiyo xawaaraha waa laba dhibic laba shan lagu dhuftay toban ku jibaana siddeed mitir bersekan hirbaacana waa afar boqol iyo konton naanomitir هالوذاك ألا عيسك ألا عيسك براوة جامعة الصومالي إنا خاركين كسو بحين عوض وعديثين بنجي قتابنا بيثن يتال وعديثين dadkaa ku dir aad Ya- هيا هيا ما يعدي iilaa soo dhow moogtaad ها lacag keen haddii la laano دي لو شحاتة مع تأثوثي maya وين jawaaba أبيال idin بقى.
yaalla lacaga dhihi jawaaba خير لو توغالي يا
خير لو توغالي واتاي هالوذاك وحدينا مركا الله هالوذاك يا كديقة مديقة عالك خادة كوبكا واي كوبكا كوبكا مدي خادة واتاي فرمك خدنا لما تدي بعود جاجومو انت الله ديقة waxaan dhigaynaa gobolka banaadir gobolka banaadir ka Ma- gobolka banaadir waa waa weyn yahay halkee la dhigaa meel sheeg maya ma xafiiska waxaan dhigaynaa gudoomiyaha yuusuf madaali musaa ugeya wili ba inta miniga la celi hayo suga iyo ma jirto waa Waa galeedii waa galaysi, qaali ciyaalkaa rabta.
waaya waa mahadsantihiin su-aasha waa iska leh markaan degmada xudur ee gobolka banaadir dhextaalkii ayaa soo waa gobolka bakool aan dhahoos dhextaalkii ayaa soo dhow xudur su-aashu sida tan ayay u dhacaysaa dhegihiina fura waa maxay awoodda iyo dherer kulmiska wadaraintooda bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir iyo bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay toban sentimitir mar kale haddii aan ku celiyo su-aashu waa sida tan waa maxay awoodda iyo dherer kulmiska wadarayntooda bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir iyo bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay toban sentimitir mar saddexaad haddii aan ku celiyo xudur su-aashu waa sida tan waa maxay awoodda iyo dherer kulmiska wadarayntooda bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir iyo bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay toban sentimitir waa filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan xudur insha allah waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asageen ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan halow xudur halow xudur
halo radio muqdisho xudur jawaabta
insha allah jawaabtu waxay noqonaysaa awooddu waa toban diopter haye dherer kulmiskuna waa eber dhibic hal eber mitir ama waa yahay haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
Een, su-aasha la weydiiyey degmada xudur oo u dhacaysay waa maxay awoodda iyo dherer kulmiska wadareyntooda bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir iyo bik- bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay toban sentimitir jawaabta ay ka bixiyeen waa qalad
hadday soo areer martay degmada xudur holow hol wadaag halo radio muqdisho jawaabta
dhirir kulmiska waxa waaye toddoba dhibic hal afar haye Een, halka baawarka uu ka yahay lix dhaayo obir ama awoodda uu ka tahay lix dhaayo obir iyana hadday sax tahay iyo haddii kale guddiga hol wadaagna ma garan
labada degmaba hadday soo areer martay abaha bikaaca tuur leh ay bikaaca horta intay deganayd ay bikaacadan oo tuurta leh intay deganayd abaan waa yaaba weliba hadda intay unuka ogaani haddii lamada degmo u kaa ogaan May ay lahaayeen bikaacadan oo la sheegay walaxdan gu- golaxda leh ma waa soo noq noqotay miya hawa ay wareeris ay bikaac intay degantay badda inay u tagaan baa badda la soo badda socon.
badda badda dhimati waay badda dhimati ay joogaan waxaa la lahaa eh, ya? Da- da- da- da- daadsi daadsi ay joogtaa daadsi marka maxaa markaan bikaac tuur leh lagu jiraa maalin kasta cabdiqaadir muxudiin aan kala tashaynaa taas sandayna ay biyaan meeshaan noo yaal hala geey baddaas oo gurta halagu shubo
guddiga ayaan ka sugaynaa jawaabta waad garaweyseen adiga may unuka maa tuur lehe sheekaas ma soo wadaa kahay
su-aasha labada degmo soo hareer martay waxay u dhacaysay waa maxay awoodda iyo dherer kulmiska wadartooda bikaaco tuur leh oo dherer kulmiskeedu yahay shan iyo labaatan sentimitir iyo bikaaco golxa leh oo dherer kulmiskeedu yahay toban sentimitir jawaabta oo sax ah waa awoodda minis toban diopter dherer kulmiskana waa eber dhibic toban mitir aan ku celiyo awoodda waa minis toban diopter dherer kulmiskana waa eber dhibic toban mitir waxaad moodaa een, kahiyo een, xudur inay aada u soo dhaweeyeen een, waxay ka tageen oo keliya meniska inta kale su-aasha ka inta kale waa jawaabeen sheegeen marka meniskana muhiimad weyn uu ku fadhiyaa waa sida waa yahay meeniska macnaa ay bikaacas qabaa ma oo ninkeed waay macnaa meenis la-aan malca minigamaba dhaqmaanuge macnaa ay bikaaca ninkeed waay meenis meelna u qor keen qalina siiya guriga meenis la'aan- waa- waa- noo qor waa- noo waa- qor afar qalin.
ay bikaaca waxaa qabo meenis noo qor bes waa umarkiin iidma meenise gurigaas maynas la-aan laguma malad noolaan noolaa karame waa maqloysa baa hadda isku tegin
waa hagaag eh, daawadayaal iyo dhegaystayaal qaybta hore ee barnaamijka ayaa intaa noogu idil haddii alla idmo goordhow waxaan geli doonaa eh, isbarashadii degmooyinka oo caawa ah, dabcan degmooyin aada u kala fog xudur iyo gobolka banaadir degmada holwadaag oo ka tirsan ayaa caawa tartamaya isbarashadii iyo degmooyinka ayaan gudbi doonaa maxamed maweydka waxaa kaloo noogu xiga haddii alla idmo abwaan maki ayaa halkan caawa noo jooga ducadii iyo sidoo kale dardaarankii degmooyinka waa soo socdaan hase yeeshee fariintii gobolka banaadir ee dalkaaga hal doolar ku dhiso
haa hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnay halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa hagaag markaan waxaan eegi doonaa maxamed macali xasan weydka oo dhanka dhibco qorista caawa noo jooga si markaasi uu uga shaqeeyo isbaristii iyo taariikhihii degmooyinka iyo tartamayaasha maxamed aye